bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa saddex labaatanka may sanadka laba kun saddex toban bananbaxyo weyn oo lagu taageerayo washankii la baajiyey ee xukuumadda soomaaliya ka dhanka ahaa ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya bananbaxaas oo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka qayb qaatay dadweynahaadu fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir qaarkood dadka dibadbaxyada dhigayay oo ay wateen boorar ay ku sawiran yihiin madaxda dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay muujinayeen halkudhigyo ay xukuumadda soomaaliya ku taageerayeen waxa ay socod ka soo bilaabeen agaarka garoonka diyuuradaha ee aadan cabdullaahi magaalada muqdisho iyagoo socod ku tagay markii dambe xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho madax ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa halkaa kala hadlay dadweynihii bananbaxa ka qayb qaatay afhayeenka maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf cismaan ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in dadka reer muqdisho ay muujiyaan siday u taageersan yihiin dowladda soomaaliya guud ahaanba waxaana uu tilmaamay in dadkan ay dareenkooda muujiyeen shalay baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa fadhi ay ku yeesheen muqdisho ay xubnihii baarlamaanka ee markii hore kasoo gudbiyeen mooshinka xukuumadda soomaaliya in codka kalsoonida loo qaado ay badankood ka noqdeen in mooshinkaasi uu sii socdo iyadoo islamar ahaantaasina markaa guddoonka baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in wax mooshin loo qaadayo markaa aysan jirin oo xubno yar ay soo hareen kuwaasna aysan sharci u yeelanaynin in mooshin markaasi ay keeneen laga doodo sidaa daraaddeedna maxamed cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in xukuumaddu ay howsheedu sii wadanayso dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo kontosana guuradii kasoo wareegtay aasaaska ururka midooda afrika waxaa ka qayb qaatay munaasabadaasi madax kalgadisan oo dowladda soomaaliya ka mid ah iyo madax kale oo midooda afrika ka socda intuba maxamed nuur amiin ayaa warbixinta soo diray munaasabadda oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin dhowra oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale u qaybsamaha arrimaha soomaaliya ee midowda afrika ambasador maxamed saciid aladiif iyo safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya iyo mas-uuliyiin dhowra oo ka mid ahaa safiirka european unionka u fadhiya afrika waxaana dhammaantood ay si aada ugu hadleen taariikhdii uu lahaa ururka midowda afrika oo markii hore lagu aasaasay magaca ahaa o a u haata loo yaqaano african union ama a u wuxuuna sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goobtaasi ka hadlay in wax lagu farxa ay tahay in ay kala soo qayb galaan mas-uuliyiinta dhoobka ah munaasabadda konton sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii midowda afrika wuxuuna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sheegay in wax lagu farxa ay tahay in maanta lagu dhigo munaasabadii munaasabad lagu xusayay maalintii la aasaasay midowda afrika magaalada muqdisho asigoona sheegay in muqdisho horey looga dhisay xarun ama xaafad lagu magacaabo african village halkaas oo ahayd guri ay ku kulmi jireen madaxda afrika markay ku yimaadaan booqasho dalka soomaaliya waxauna ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dayactiri doonaan goobtaasi ayna midowda afrika ku kulmi doonaan halkaasi kun sagaal boqol afar iyo todobaatankii jamhuuriyadda soomaaliya waxay magaalada muqdisho ka dhistay xaafad loo yaqaano african village oo wada garanay african village gurigaas muhiimadii loo dhisay waxaa ugu weyneeyey ama lagu bilaabay shaqa waxaa ugu horreysay in lagu markagiyo wufuudii ka socotay ururkii midowda africa ee o a u laiga oo madaxdiisii ay sanadkaasi halkan muqdisho ay ku shirayeen soomaaliya waxaa haybad iyo sharaf inay dib ku degaan ay marti ku noqdaan xaafadda af si ay u noqoto meel xor ah waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka ee aasaasay ururka o a u la dhihi jiray madaxweynihii waagaa ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan wuxuu ka mid ahay dadkii saxiixay jaasarkii ugu horreeyey ee lagu dhisay xaafadii african village ay ka xoreeyaan shabaab ee afrikadii berigaas joogtay ee hifkanaysa wuxuu ahaa xorayntii afrikada xoreynayay ee laga xoreynayay gumaysiga soomaaliya waa la garanayaa qaybtii ay ka qaadatay in afrika la xoreeyo ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya iskaashanaya in mar kale xaafadaas magacaas la hayday waxaa haddana marlabaad ay soo ka gashay dagaaladii shabaab ay galeen waxaa beddeshay maanta dalalkaasi qaar badan oo kamid ah oo maanta nala jooga halkan dad ka tirsan in ay abaalgud uga dhigeen soomaaliya ku shirayeen bisha abaabteeda waktigeeda ayadana dadkeeda ayadana ay u qaalmeeyaan marka abaalkaasi meel cidlaa soomaaliya lama dhicin uu soo laabtay bisha abaabtii dagaaladii shabaab ay galeen magaaladaas ama xaafadaas magacaas la hayday waxaa haddana marlabaad ay soo ka gashay ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya iskaashanaya inay mar kale xaafadii african village ay ka xoreeyaan shabaab si ay u noqoto meel xor ah waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka mar kale madaxda iyo mas-uuliyiinta afrika iyo delegation afrika ka socdaaya inay dib ku degaan ay marti marti ku noqdaan xaafadda african village ayagoo shirka weyn ee african muxuu ahaa union lagu qaban doono muqdisho mustaqbalka dhow haddii aan yidhaha sida waa markii ugu horeysay tan iyo markii burburka uu galay dalka soomaaliya in lagu xuso magaalada muqdisho maalinta la aasaasay ururka midooda afrika iyadoona arrinta ay kusoo beenayso xilli muqdisho ay ka wax badan ka soreynayso sidii hore ugu heeda iyadoona magaalada muqdisho haatan oo muuqanayso mid nabadgelyo leh waxaana mustaqbalka dhow la rajaynayaa inay sidani kasii wanaagsanaato magaalada muqdisho ayna martigeliso sharar heer caalami ah danka kale banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay go-aankii maalintii shalay ah ay qaateen xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo kal hore mooshin ka gudbiyey xukuumadda soomaaliya ayagoona sheegay in ay ka laabteen mooshinkii hore ee ugu dhigeen dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayna ku tala jireen inay kaga tuuraan xilka banaanbaxayaasha ayaana waxay ku libistaayeen calamada ay caanka ku yihiin degmooyinka ay ka kala socdaan iyo sidoo kale midka jamhuuriyadda soomaaliya waxayna ku dhawaaqayeen ereye wax badan kuwii hore ay ugu hadaaqayeen ee ahaa in baarlamaanka ay ku tirinayeen xildhibaanadiisa qaar inay ka daran yihiin kuwa miinada u aasa shacabka soomaaliyeed maxamed nuur wardhe radio muqdisho halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan dhegaystayaal waa redio wardheer maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ee gobolada nugaal mudug sool iyo cayn ayaa xukun dil toogashaahii ku xukuntay toddobo dhallinyaro ah oo loo haystay dilkii allah u naxariiste sheekh cabdiqaadir nuur faarax gacmay kaas oo magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal lagu dilay shan iyo tobankii februari sanadkan xilli uu ku jiray salaada casir uu ku dukanayay masaajidka beder toddobada ruux ee maxkamaddu dilka toogashada ay ku xukuntay ayaa waxa ay kala yihiin maxamed cabdilaahi ilka case mawliid maxamed shaqaale xasan heybe buni maxamed iyo shiine kuwaas oo isla mar ahaantaasina ay maxkamaddu ku heshay dembi ah inay wax kasoo malageen dilkaas loo geystay sheekh cabdiqaadir nuur faarax gacmey fadhiga maxkamadda ayaa lagu soo bandhigay qirasho ay sameeyeen cabdiraxmaan xuseen jaamac bile oo la sheegay inuu ahaa ninkii gacantiisa ku dilay sheikha markii masaajidka uu ku dukanayey iyo cabdilaahi cismaan axmed oo isaguna wax kasoo qabanqaabiyey dilka sheikha loo geystay hore ayaa maxkamadaha maamulka puntland waxa ay sidan dil toogasha oo kale ugu xukumeen dad loo haysay dilalka la gedisan deegaanada puntland inay ka geysteen kuwaas oo qaarkood dhawaantan lagu fuliyey dil xukunkii ay maxkamadu ku rideen dowladaha suudaan iyo soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan dhinaca horumarinta ciidamada iyo iskaashi dhex mara labada dhinac heshiiska ayaa waxaa si wada jir ah uga soo shaqeeyey wasiirada gaashaandhigga dalalka soomaaliya iyo suudaan kadib booqasho uu wasiirka gaashaandhigga dalka soomaaliya cabdixakiin xaji maxamuud fiqi uu ku tagay magaalada khartuum xarunta dalka suudaan waxaana heshiisyadaasi kala saxiixay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dalka soomaaliya jenaraal muungaab iyo gudoomiyaha garsoorka ciidanka qalabka sida dalka suudaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaji maxamuud fiqi oo goobta ka hadlay kadib heshiiskaas waxa uu sheegay in soomaaliya ay muhiimad gaar ah u leedahay heshiiskaas waxaana uu sheegay in suudaan ay ka taageeri doonto dhinaca dhisidda ciidamada waxa uu uga mahad celiyay dowladda suudaan taageerada ay siiso dalka soomaaliya fiqi ayaa hore ula kulmay wasiirka gaashaandhigga dalka suudaan iyo madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir kuwaas oo isla arrimo ku saabsan qalabaynta ciidanka dalka soomaaliya oo muddo labaiyo labaatan sano kadib dib loo dhisayo ay ka wada arrinsadeen warkaad ka dhegeysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nageyntaa